Xildhibaan Xasan Maxamed oo loo yaqaano xildhibaan Firimbi ayaa sheegay in boqolaal ka mid ah ciidamada dowladda federaalka aan nolol iyo geeri lagu hayn wuxuu kaloo ka hadlay fashilka saddex sano kadib haysta xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka iyo meelihii ugu dambeeyey ee lagala wareegay dowladda federaalka oo ay askartoodu ku jabeen xildhibaan Firimbi ayaa sheegay in taliyayaasha ciidanka dowladda federaalka ay hor istaagi laayihiin askarta ay xukumaan iyagoo ka baqaya in la dilo
garoonka magaalada muqdisho maalmoba hoobiyaa lagu soo garaacay maalin caddee waa tan adduunku inay ka digaleen daari kama soo degi karaan maalmo dhan ay xirnaayeen hoobiya lagu soo garaacayay oo runwayga ay ku soo dhacayeen la garaacay waxaa arkaysa hadda waxaa la laayahay taliya ciidan ciidanka soo horistaaga waxaa ka dhacay taliyaasha ciidamanka soo horistaaga waa tan la dilayo ciidamada la qoray si khaldan loo qoray ee qabyaaladda loo qoray ee meelaha laga keenay aan la garanaynin ee la soo ururiyey ayaa ciidanka laga soo buuxiyey dabka ciidankana waa qaabka ciidanka loo soo qoraa sabab u ah lama hadli karaan sababta way dilayaanba way dhacday taliyaa badan baa la dilay taliya ugu dambeeya hadda insha Allah lagu dada socota taas waa taas madaxweynaha wuxuu tagay dhulsabare wuu faray saddex bilood buu soo fadhiyey isagoo lugna laalaadinaya oo dagaalkii soo laabay ayuu halkan imaaday wuxuu dhanka kale xusay in boqolaal askari oo ka mid ah ciidankooda aan nolol iyo geeri toona lagu haynin cusweyn wax ka dhacay ilaa hadda saraakiisha hubka qaranka ilaa hadda waa la laayahay boqolaal ciidan Soomaaliya la laayahay nolol iyo geeri lama hayo taliyaalkii taliyuu u miibsanaa hogaaminaya ciidanka la hayna ogtahay ilaa hadda nolol iyo geeri wax sheegaya la hayna aadaya waa la taliya ciidankii oo meesha jooga wax ku dhac waa la socotaa masaajid cadguud wax ka dhac waa la socotaa waxa tuulooyinka la qabto dhan dib loo qabso waa la socotaa afarta muddo hataa shabaab baa qabsada shabeellada hoose ah sabiib iyo canoole meelaha u muhiimsanaa ee laga kowtalaalaya maalin muqdisho shabaab baa haysta caawa ani guddi maalidan ku jiraa toddobaatan iyo lix kun oo ciidanka soomaaliya mishaar ku qaata guddi maalidan ku jira bajetka anaa sameeya waa toddobaatan iyo lix kun oo booliis iyo military iyo iyo nabad sugid iyo asluub ah ee mishaarka soomaaliya lagu siiya kama hadlayo ciidanka daraawiisha dowlad goboleeda kama hadlayo lix meel cadmis ka baxday kudhaaya ka baxday buurgaawe ka baxday cabdulbiroole ka baxday madhamaad ol erborka ka baxday ceelwaaqe ka baxday waxay ka baxday greenway ka baxday inta inta waxaa la waayay hal askari ciidanka geeyaa la waayay ciidanka daraawiista jubbaland ayaa dib ulu wareegay sharcigana waxaa ku qoran meel walba ciidamada admis ay ka baxaan ciidanka dowlad federaalka idaa saxiixaysa u inuu la wareego waay ciidan la wareega dowladda federaalk ayaa xilligan wajahaysa mucaarajyadii ugu xooganaa iyadoo ay sii kordhayaan marba marka ka dambeysa xubnaha dhaliilaya